xasan maxamed xuseen oo ka mid ah ergada shirka maamul sameynta gobolada koonfur galbeed ee soomaaliya ee ka soconaya magaalada baydhabo oo la hadlay idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegay inay jirin cid jooji karta shirka maamul sameynta gobolada koonfur galbeed maalinta khamiista ahayna dooran doonaan madaxweynaha maamulkaasi sida uu yiri madaxweynaha saad ogtahay waad haysaa codadkiis wuxuu yidhi ergada u madax banaan ha soo dhisaan dalkan waana furan yahay shirka ergada ergada shirka markii loo furay waxay iska dhex dooratay gudoomiye gudoomiye ku-xigeyne xogeen kabacdii dastuurkii ayaa loo qaybiyey muddo sideed maalmooda dastuurkii la akrinayey dastuurkii ayaa la ansixiyey dowladda ayagoon dastuurka la ansixin ka hor ra-iisul wasaaraha warqad ayuu soo qoray isbuucan dhexdiisa oo uu ku sheegayo in shirkaas uu sii soconayo oo ay tahay muran yar inuu taagan yahay in baarlamaan ay wax dooranayaan in ergada ay wax dooranayaan taasta wuxuu yidhi odayaasha dhaqanka ee reer koonfur galbeed ayaa go-aan ka gaarayo odayaashii go-aanay ka gaareen waxay yidhahdeen hadda ma soo xuli karno baarlamaan maadaama wakti culus lagu jiro waxaan rabnaa wadankan in maamul loo sameeyo hadde walaalow maamulkii waa la wadaa dastuurkii waa la ansixiyey guddigii doorashada la saaray waana sii soconay waa dooranaynaa ilaahay hadduu idna khamiista waa dooranaynaa insha allahu madaxweynean dooranaynaa sidoo kale xasan maxamed waxa uu sheegay in khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha aysan wax saameyn ah ku yeelan doonin dhisida maamulkooda macnaha haddi shirka aan u joojinayno aan ognahay malaha shirkii markuu gebagebo maraayo oo waktigiisa uu dhoormaaday oo dul heshiisiintiisa ay soo dhamaatay oo madaxweyne la doorta uu maraayo adiga in la weydiiyo waayo wax loo joojinayo madaxda sare inaan weydiino waayo mid aan ognahay maahan wax broblem oo wadanka ka taaganna ma jirto haddii madaxda sare ayaga isqabsigood iyo mooshinkood iyo ay koonfur galbeed usoo rarayaanna midaas mid reer koonfur galbeed oo ay u dulqaadanayaan maahan ergooyinka reer koonfur galbeed ergada wax broblena kama dhex taagna anaa kuu cadaynayo nin saxaafada tahay madax banaan waa imaan kartaa waryaala usoo diri kartaa ergada saddexda gobol broblem kama dhex taagno wixii dib u heshiisiina maamul lix gobol iyo saddex gobol horey loo dhisay waa jirtay dib u heshiisiin dowladdaa soo samaysay ayagaa guddi farsamo soo diray hooshan dowladdaa soo waday annaka waxaan u aragnaa mooshinka dhex yaala dowladda dhexdeeda in uu saameyn ku yeelanayo shirka koonfur galbeed shalay ayaa war saxaafadeed ka soo baxay madaxda dalka ay ku amreen in shirkaasi muddo laba toddobaad hakad la gelsho